بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan daar naar la yidhaahdo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray sababtu u abuurayna ay tahay inuu kaga argoosto kuwa amarkiisa khilaafay waxaa inoo soo jeedinaya الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله حسن حاشي البربراوي هذا هو محاضرتي يكفائديس وعن
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بإذن الله سبحانه وتعالى سيدي بلنكو أها waxaynu odhan doonaa oon ismaqashiin doonaa kelmaddii multaqahan ama kulankan ciwaankeeduna uu yahay andartukum unnaar waxaynu ka horreysiin doonaa aayado qur-aana walaalkeen abu zurca uu inoogu furo majliskeenana ama muxaadaradeena
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون إنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
الحمد لله waxaanu shaki ku jirin walaalayaal inaynu nool nahay wakti in fara badan oo quluubta bani aadamka ka midi ay qallashay indhahooduna ay abaaroobeen oo inta ilaahay daraaddii u oydaa aaday u kooban tahay wakti inta geerida xusuusan iyo ka guuritaanka adduunyadan iyo xisaabta iyo abaalmarintu aaday u yar yihiin dadkana rajada iyo ididiilada adduunyada ay ka qabaan aaday u dheer tahay waxaanu nool nahay wakti dadka khayrka iyo wanaagga ka shaqeeyaa ay kooban yihiin kuwa xagga ilaahay u socday waddada saxda ah ayaa aaday u yar yihiin waxaynu nool nahay wakti macaasidu aaday u faaftay dadka dhexdoodana ay ka muuqatay la dayacay in badan oo ka mida xuquuqda ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkuna ay ka jeesteen can kathiirin min umuuri diinihim in fara badan oo ka mida diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey barashadeeda iyo ku camalfalkeedaba mar hadduu xaalku sidaa yahay waxaynu mar walba u baahannahay wacdi iyo waano quluubteenna jilcisa waxaynu u baahannahay ceeryaanta iyo daxalka quluubta fuulay ee dembiyada iyo khafladdu ay sabab ugu tahay wax quluubta ka dulqaada waxaynu u baahannahay inaynu xusuusanno mar walbana isxusuusinno biyowmi alraxiili walliqaa maalinta adduunyada laga guurayo iyo maalinta ilaahay la hortegaya subxaana wa tacaala yowma asiraati waalmiisaan yowma aljannati waannaar maalinta dadku ay jahannamo dul marayaan acmaashooda la miisaamayo janno iyo naarna loo qaybinayo faandartukum cibaad allah rijaala wa nisaa'an daaran khalaqahaa rabbuna liyantaqima biha min almukhaalifiin waxaa naftayda iyo idinkaba idinka digayaa daar naar la yidhaahdo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray sababtuu abuurayna ay tahay inuu kaga argoosto kuwa amarkiisa khilaafay daar ilaahay uu ka dhigay meel ay degaan kuwa cadowgiisa ahi meel ay ku arooraan oo noloshooda ay ku dhammaato kuwa ilaahay subxaana wa tacaala caasiyey daar ilaahay uu ka buuxiyey cadhadiisa ilaahay uu dhex dhigay anwaacan min cadaabi noocyo badan oo cadaabkiisa ka mid a alladii laa yutaaq cadaabkaasoo bani aadamku aanu qaadi karin naar ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uga digay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun daar ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu caddeeyey waddooyinka lagaga badbaado iyo kuwa loo maro faandartukum naaran talada wuxuu ilaahay leeya waxaan idinka digayaa naar dabkeedu aada uu horaayo andartukum yaa cibaad allah naaran khawafa allahu biha cibaadah waxaan idinka digayaa naar ilaahay addoomihiisa uu ku cabsi geliyey si ay u maraan waddada badbaadada oo ay ugu dadaalaan asbaabtay kaga baxsan karaan qofka akhriya qur-aanka kariimkaa iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala naarta uu sifeeyey ee ku akhriya qalbi xaadir oo soo jeeda waxa uu noqonayaa sidii mid naarta qarkeeda taagan oo indhaha ku haya naartii oo isburburinaysa oo iscunaysa qaala allahu tacaala lahum min fawqihim dulalun min annaar wa min taxtihim dulal dalika yukhawifu allahu bihi cibaadah yaa cibaadi fattaquun wuxuu ilaahay leeyahay naar ayaa dusha ka xigta oo hadhaynaysa naar baa gogol oo xagga hoose ka xigta daalika yukhawifu allahu bihi cibaadah yaa cibaadi fattaquun naartaasi sifadaa leh ayuu ilaahay addoomihiisa ku baqagelinaya addoomahaygow naartaa ka baqda wax iska xigsiiya andartukum yaa cibaad allahi naaran andaranaa minha khaliilu raxmaan wa rasuulu rabbi alcaalamiin waxaan idinka digayaa naaru inooga digay kii wanaagga inala jeclaa allaha raxmaankii uu jeclaa rasuulkii caalamiinta uu soo diray ahaa wuxuu leeyahy nucmaan ibnu bashiir samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul andartukum annaar andartukum annaar waxaan maqlay rasuulkoo khudbadaynayoo leh naar baan idinka digayaa naar baan idinka digayaa xataa low anna rajulan kaana bisuuqi la samicahu min maqaami haada aada buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dhawaaqayay haddii nin uu suuqa joogi lahaa waa maqli lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhawaaqiisa xataa waqacat khamiisatun kaanat calaa caatiqihi cinda rijlay ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu isbedelay oo uu is-ilaabay oo maro degta u saarayd ay lugihiisa hoostooda kusoo dhacday imaamu axmed ayaa wariyey biisnaadin saxiix andartukum yaa cibaad allahi naaran khaafa minha rasuulu llah calayhi afdalu salaati watasliim وهو سيد المرسلين ورسول رب العالمين وهو المبشر بالجنة waxaan idinka digayaa naaruu ka baqday rasuulkii ilaahay isagoo ah rasuul ilaahay uu soo diray mursaliintoo dhan sayidkooda ah ilaahay ugu bushaareeyey dembigiisa horyo ka dambeba inuu dhaafay fastacaada billaahi minha naartaasuu ilaahay ka magan gelay nebi maxamed liannahu ra'aahaa ra'ya alcayn waayo si dhaba ayuu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo indhaha ayuu saaray habeenkii leylatu lisra walmicraaj qaala calayhi salaatu wasalaam wara'aytu aljannata wannaar markuu ka warramiyey waxyaabuhu arkay wuxuu yidhi waxaan arkay jannadii iyo naartii andartukum yaa cibaad allahi naaran khaafa minha ulu lalbaab wasaalixiina min cibaadi illah waxaan idinka digayaa naar ay ka baqdeen kuwa caqliga badan iyo kuwa saalixiintii addoomaha ilaahay ka midi markay maqleen naartaasi sifadeeda aadka u daran iyo hawsheedu siday u adag tahay ilaahay wuxuu idhi isagoo ka warramayo ducadooda waxay yidhaahdeen rabbanaa maa khalaqta haadaa baatila subxaanaka faqinaa cadaaba annaar ilaahu samada iyo dhulkiiyo inta u dhaxaysa macna darra umaad abuurin in wax lagu qaato lagu waantuwaabaad u abuurta faqinaa cadaaba annaar ilaahu naarta cadaabkeeda naga ilaali rabbanaa inaka man tudkhili innaara faqad akhzayta wamaa lildaalimiina min ansaar rabbiyow qofkaad naar gelisa waa midaad hoojisay oo guul daraystay kuwa daalimiinta xaqa ilaahay ka soo bixi waayey cid naartaa uga gargaartaa ma jirto sidee baanay naarta ilaahay uga magan gelahay iyagoo maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yidhi waman istajaara min annaari halaatha maraat qaalat innaaru allaahuma ajirhu min annaar qofka naarta ilaahay subxaana wa tacaala saddex jeer ka magan gala ee yidhaahda allaahuma ajirnii min annaar allaahuma ajirnii min annaar allaahuma ajirnii min annaar naarta ayaa ilaahay u barid oo tidhaahda ilaahw naarta ka badbaadi andartukum yaa cibaad allahi naaran manaca alkhawfu minha bacd asaalixiin min hadihi lumma annowm waxaan idinka digayaa naar saalixiinta qaarkood baqaha ay ka qabeen hurdadii uu diido hurdo ay ku ladi waayeen oo iyagiyo hurdadu ay iswaayeen shadaad ibnu aws wuxuu ahaa markuu gogashiisa yimaado mid isu rogroga sida xabadda arabakhida ee maqliga la saara ay isu rogrogto wuxuu odhan jiray allaahuma ina dikra jahannama laa yadacunii anaam fayaquumu ilaa musallaa ilaahay uu xusuustaan jahannamo xusuusanahay ayaa hurdada ii diiday waa uu kici jiray oo wuxuu tegi jiray halka uu ku tukado ilaahay wuu subxaana wa tacaala u tukan jiray waxaa sidaasoo kala samayn jiray taawuus oo ahaa ardaygii ibnu cabbaas oo taabiciya waxaanu odhan jiray tayira dikru jahannam nawma alcaabidiin kuwa ilaahay caabudee toosan xusuusnaanta jahannamo ay xusuusan yihiin iyo maqalka ay maqlayaan ayaa hurdadii ka duulisay wa haada rubayic ibnu khusaym inantiisiba waxay ku tidhi yaa abati maa laka laa tanaam waannaasu yanaamuun aabba maxaad la seexan laaday dadku waa seexdaane faqaala ina naara laa tadacu abaaka yanaam naarta ayaa aabbaha hurdada u diiday wa kaana caamir bnu cabdillaahi yaquul maa ra'aytu midla aljannati naama taalibuhaa maan arag wax jannadoo kale ah yacnii xagga wanaagga oo haddana qofkii doonaya uu iska seexday oo baadidoonkeeda iyo raadinteeda aanu ku jirin oo aanu u shaqaysanahayn oo asbaabtu ku geli lahaa aanu la imanahayn wamaa ra'aytu midla annaari naama haaribuha maan arag naarta wax ka dhib badan oo ka fool xun oo ka cadaab daran oo haddana dadkii ka cararaya ka baqanaya ay iska seexdeen fa kaana idaa jaaa alleylu qaal adhaba xaru nnaari annowm falaa yanaam habeenku marka uu soo gala muu seexan jirin wuxuu odhan jiray naarta kulaylkeeda ayaa hurdadii iga tegsiiyey waxaa sifeeyo xaalkooda inoo sheegay عبد الله بن المبارك الإمام المبجل في قوله إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع هبينكم مركو صقلوا هبينك إلى الأقدمية وحابينك واقيس بريا يقول ركوع سنة وإلهي سبحانه وتعالى وتكنية baqa ay naarta ka baqanayaan ayaa hurdadii ka duuliyey dadka naartaasi aan warba u hayn ee isla waad ka badbaadaysaan ee adduunyada jooga iyadoo ay hurdaan oo ay jiifaan ayaa kuwa naarta ka baqayaan ilaahay u taagan yihiin ay cibaadaysanayaan andartukum yaa cibaad allahi naaran manaca alkhawfu minha bacdu saalixiina adaxik waxaan idinka digayaa naar saalixiinta qaarkood baqaha ay ka qabeen qosalkii uu u diiday saciid binu jubayr waa ardaygii ibnu cabbaas waxaa loo arkeenay ninkii daalimka ahaa la ohan jiray xajaaj ibnu yuusuf wuxuu ku uhi balaganii annaka lam tadxak qad waxay soo gaadhay weligaa inaanad qoslin qaala kayfa adxaku wajahanamu qad sucirat sidaan u qoslaa buu ihi iyadoo jahanamo la shiday oo la horiyey waalaqlaalu qad nusibat xadhkihii ahlu naarka lagu xidhxidhi lahaana la taagay waazabaniyatu qad uciddat malaa'igtii naarta ilaahay subxaana wa tacaala u qaabilsanayd ee ahlu naarka cadaabka noocaasiiye ku shidaysayna iyadoo la diyaargarayay sida baan u qoslaa oo aanan garanahayn weliba naarta miyaan geli doonaa mise waan ka badbaadi doonaa in fara badan oo ka mida dadka saalixiinta ah ayaa waxaa ilaahay ballan ay kula galeen inaanay qoslin ilaa ay ogaanayaan halkaa noloshoodu ay ku dhammaanayso ila aljannati am ila annaar walihaadaba wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam low ra'aytum maa ra'aytu ladaxiktum qaliila walabakaytum kahiira waxaan arkay haddaad arki lahaydeen in yar baad qosli lahaydeen in badanna waad ooyi lahaydeen qaaluu wamaa ra'ayta yaa rasuula allah rasuulka ilaahu maxaad aragtay bay yidhaahdeen qaala ra'aytu ljannata wannaar rawaahu muslim jannada iyo naartaan arkay buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa naartu ka baqday cumar ibnu khadaab radia allahu canhu iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo raggii iyo dumarkii la midka ahaa ee jannada loogu bushaareeyey sidee bay markaa innaga inoogu cumtantay walaalayaal inaynu iska ciyaarro oo aynu adduunyada ku maararowno innagoo dhabarradeenna iyo garbaheenna ku culaysinay in fara badan oo ka mida dembiyada innagoo nafteenna ku gaboodfallay oo dayacnay waajibaadku ilaahay noo diray kuwo ka mida xaaraanta iyo macaasiduna ay naga dhacayso innahu wallahi alamnu waalghafla almadruubatu cala alqalb waxay taasi ka dhalatay xisaabtan la-aan iyo khaflad iyo mooganaan xaqiiqada iyo dhabta aynu moogannahay taasoo quluubteenna ku habsatay qofowna haka naftaada naar ha uga aamin noqon waxaa dhici karta dembi adigu aada xaqirayso kelmada aan qiimo badan kula lahayn inaad naarta aada ku gashid kelmada aanad islahayn heerkaasay ku gaadhsiin doontaa walihaadaba wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina alcabda layatakallamu bilkalima laa yaraa biha ba'san yahwi biha sabciina khariifan fi nnaar rawaahu tirmidi wagayruhu biisnaadin saxiix addoonku wuxuu ku hadlaa kelmad waa kelmad qura ficillo kaloo xunba ma raacin waajibaadna ma dayicin kelmaddaasi umuu malaynahayn inay heerkaa la gaadhayso maba dhibsanahaynba waa kelmad xana waa kelmad caya waa kelmad isku dira waa kelmad laqwiya waa kelmad xaaraana isagu ma dhibsanahayn toddobaatan sannadood masaafo loo socdo naarta isagoo u jiray oo sidaa uga fogaa ayaa kelmaddaasi naarta ay ku ridaysaa oo ay kula hoobanaysaa walciyaadu billah wa qaala calayhi salaatu wasalaam ina alcabda layatakallamu bilkalima ma ytabayanu fiiha yazilu biha fi nnaar abcada maa bayna almashriqi waalmaqrib rawahu lbukhaari wa muslim addoonku wuxuu ku hadlaa kelmad aanu ka fiirsan oo aanu isweydiin ilaahay ma ka cadhaysiinaysaa mise way raalli gelinaysaa waxay sabab u noqotaa naarta inuu ku siibto isagoo marka hore uga fogaa naarta sida bari iyo galbeed ama qarax ka soo bax iyo qoraxdu halka ay ka dhacdaa say u kala fog yihiin andartukum yaa cibaad allahi naaran qacruhaa baciid waxaan inooga digayaa walaalayaal naar gunteedu aada ay u dheer tahay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam naartaasi sida ay u dheer tahay isagoo inoo sifaynaya ina asakrata alcadiima latulqaa min shafiiri jahannam fatahwaa biha sabciina caaman ma tufdii ilaa qaraariha rawaahu tirmidi wagayruh dhagax weyn baa laga tuuraa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam jahanamo qarkeeda dhagaxaasi ayaa naarta ku dhac oo ku hoobta toddobaatan sannadood isagoo sii socday ayaanu haddana naarta gunteeda aanu gaadhin naarta caynkaasiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku gurayaa ee shidaalka lagu shida ah islamarkaana kuwa lagu cadaabayaa bani aadam iyo dhagaxaan waquuduha annaasu waalxijaara ilaahay baa subxaana wa tacaala odhanaya naarta hal imtala'ti ma buuxsantay waxaa jawaabteedu ay noqonaysaa hal min masiid walihaada baa cumar wuxuu ihi isagoo inawaaninaya akhiruu dikra annaar naarta aada u xusuusnaada fa ina xarahaa shadiid wa ina qacrahaa baciid wa ina maqaamicahaa min xadiid naarta gunteedu aad bay u dheer tahay kuleylkeeduna aad buu u daran yahay dubayaasha lala dhacayo ahlu naarka madaxa lagagala dhacayo mar kastoo ay isku dayaan kuleylkeeda inay kasoo firdhadaana xadiid iyo bir naara bay ka samaysan yihiin andartukum yaa cibaad allahi naaran xaruhaa shadiid ashaddu min kulli xarin waxaan walaalayaal inooga digayaa naar kuleylkeedu aad uu daran yahay kulayl kastana uu ka daran yahay qaala allahu tacaala fi lqur'aani alkariim فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون إلهي سبحانه وتعالى وحليه منافقين تباكى رسولك عليه الصلاة والسلام مركو جهادك وبحاي عملك صالحا ما يضيعين وحي كرهين دبصدين inay naftooda iyo maalkoodaba ay ku jihaadaan waxay yidhaahdeen dadkii kale iyagoo camalkaa saalixa ka waaninaya war kulayl daran baa jiree naftiinna ha cadibina oo kulaylkaasi inta uu jira ha bixina ilaah wuxuu leeyay qul naaru jahannama ashaddu xara low kaanuu yafqahuun waxaad tidhaahdaa naarta jahannama ayaa kulaylkeedu daran yahay hadday wax garanayaan oo caqli ay leeyihiin qof kasta oo shay ilaahay uu ku waajibiyey kuleyl kulayl awgii uga taga waxa ilaahay uu ku leeyahy qul naaru jahannama ashaddu xara low kaanuu yafqahuun gabadha odhanaysa xijaabka waan ku gubanayaa qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun qofka odhanaya kulayl baa jiro anigu soomi maayo qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun wa qaala tacaala inahaa tarmii bishararin kalqasr naartaasi kulayl awgii waxa ay tuuraysaa dhimbiilo sida fooqyad oo kalea macnaa aada u waaweyn wa qaala tacaala wujuuhun yowmaidin khaashica caamilatu naasiba taslaa naaran xaamiya wejiyaa maalintaa dullaysan wixii ay ku cisoobi lahaayeen inay sharafta ku heli lahaan yowma alqiyaama oo ay ilaahay inay ka amar qaataan baa loogu taag heli waaye wejiyada noocaasi in badan bay shaqaynayeen waa daaleen laakiin waxay gelayaan naar waa naarun xaamiya waa naar aada iyo aada u kulul waxaa kuleelkeeda tusaale inoo muujiya inoogu filan xadiidka abi hurayra ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay dabkan bani aadamku adduunyada ay ku shidanayaan waa hal qayb oo ka mida toddobaatan qaybood oo naarta jahannama ay ka mid tahay waa dabkaa bani aadamku siday uga baqdaan aynu ognahay iyo sida ay ugu gubtaan iyo sida ay isaga ilaaliyaan waa kuleelka jahannamo markii toddobaatan loo qeybiyey waa meel ka mid a saxaabadu waxay yidhahan ridwaan ullaahi calayhim wallahi inahaa kaanat la kaafiya dabkan adduunyadoo qura dadka haddii lagu cadaabi lahaa intaasaaba cadaab ugu filan lahayd faqaala calayhi asalaatu wasalaam inahaa fudilat calayha bitiscatin wa sitiina juz-a kulluhuna mithlu xariha rawahu lbukhaari wa muslim dabka aada leedihiin dadka isagaa cadaab ugu filaan lahaa sagaal iyo lixdan qaybood oo kale ama sagaal iyo lixdan kulayl oo kuleylkiisa la mid ah ayaa lagu kordhinayaa yowma alqiyaama bal waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay dabkan adduunyada aynu ku shidanaynaa inuu asalkiisu naarta ka yimi oo juska ama qeybta toddobaatanka qaybood ee naarta ka mida uu yahay waxaanu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam in laba jeer badda lagu qaboojiyey duribat bilbaxri maratayn walowlaa dalika maa jacala allahu fiiha manfacatan liaxad haddaan ilaahay dabkan adduunyada laba jeer badda aanu ku qaboojiyeen qof bani aadami kuma intifaaci kareen umana soo dhowaan kareen kuleelkeeda awgeed walaalayaal ayay naartaasi iscunaysaa markaasay u ashkatoonaysaa allaha abuuray iyadoo ka ashkatoonaysa kulaylka iyadoo ay isku hayso iyo cunitaanka ay iscunayso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u idmayaa laba jeer inay neefsato mar jiilaalkiiya waktiga qabowga iyo mar xagaagiya waktiga kulaylka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay kulaylkan u daran waktiga xagaaga aad dareemaysaan waxa uu ka dhashay neefsiga hal mar inay neefsato naarta jahanamo ilaahay subxaana wa tacaala u ogolaaday qabowgan aadka u daran ee aad dareemaysaana waxa uu ka dhashay neefsigaa jiilaalka ilaahay u ogolaaday naarta jahanamo inay neefsato walaalayaal kulaylkan adduunyada dusheeda yaalla ee in badanoo khalqiga ka midi ay ka cabanayaan iyo qabowgan darana dadka qaarkood sababtiisa inay u dhintaanba laga yaabaa waa mujaradu tanafusin udina laha fiih waa hal neefsi mid ka dhashay oo ilaahay naartaasi uu idmay bal waxaad sawirataa hortaada aada keentaa kulaylka iyo qabowga cadaabka ah ee uu la kulmaayo qofka safarkii adduunye uu ku jiray rarkiisaa raa dhigta naarta dhexdeeda rixladiisi iyo safarkiisina naartaasi uu ku dhammaado walciyaadu billaah naarta maalin walba waa la shidaya waa la hurinaya markay maalintu kala badhanto siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fainnahu xiinaidin tusajaru jahannam faidaa aqbala alfayu fasalli waktigaa ay qoraxdu samada bartankeeda taagan tahay ha tukan buu ihi rasuulku waayo waktigaa naarta ayaa la shidaa waktigaa marka la dhaafay harku uu soo ragmado markaa salaada tuko haddana marka ay galaan ahlu naarku ayaa naartii lagu shidaya qaala tacaala wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wabukman wasumma ma'waahum jahannam kulamaa khabat zidnaahum saciira maalinta qiyaame kuwii amarka ilaahay diiday ee ilaahay inay adeecaanay u hoggaansamaan laga waayey wejiga iyagoo ku soconaya ayaa la keenaya way indhalaayiin waayo xaqii bay indhahooda ku arki waayeen adduunyada intay joogaan afkoodu waa xidhay oo ma hadlayaanoo hadalkii waa laga xidhay xaqay ku hadli waayeen waa dhagalaayiin oo waxba maqli maayaan waayo xaqay maqli waayeen ay dhegaysan waayeen ma'waahum jahannam halka ay degayaan iyo hoygoodu waa jahannama kulamaa khabat zidnaahum saciira mar kastoo dabkeedu uu yaro baso ilaahay wuxuu leeyahay olol iyo kulayl iyo huritaan baanu u kordhinaynaa walihaadaba waxay sheegeen saalixiinta qaarkood iyagoo inoo sawiraya kulaylka dabka naarta uu leeyahay low anna ahla annaari kaanuu fii naari dunyaa la qaaluu fiiha ahlu naarka haddii laga soo saari lahaa naarta oo dabkana adduunyada la dhex dhigi lahaa waabay dhex seexan lahaayeen marka loo eego naartii ay ku jireen walciyaadu billah andartukum yaa cibaad allahi naaran طacaamu ahliha dariic wاzaquub wاlkhisliin waxaan inooga digayaa naar dadka ku jira waxay cunayaan uu yahay adariic laysa lahum طacaamu ila min dariic laa yusminu walaa yugnii min juuc ilaahay wuxuu leeyahy raashin kale ma haystaa naarta dhexdeeda geedka dariica laydhaha bay cunayaan waa geed qodaxa oo xataa xayawaanaadku aanay cunin qodaxdiisa iyo qarmuunkiisa awgi naaxin maayo gaajana waxba uga tari maayo hunguriga ayuu isu taagayaa mana liqi karaan mana soo tufi karaan walciyaadu billah wa qaala tacaala huma inakum ayuha adaaluuna almukadibuun laakiluuna min shajarin min zaquum famaali'uuna minha albutuun fashaaribuuna calayhi min alxamiim fashaaribuuna shurba alhiim hada nuzuluhum yowma addiin ilaahay wuxuu leeyahay isagoo la hadlayo kuwii waddada saxdaa ka lumay xaqana beeniyey waxaad cunaysaan geedka zaquumka la yidhaahdo markaad aada u gaajootaan naarta dhexdeeda caloolaha ayaad ka buuxinaysaa kadibna waad haraadaysaa waxaa laydiin soo dhigayaa xamiim biyo aada u kululaaday oo qofku marka uu ku foorarsado wejigiisa diirka ka siibaaya kuwaasaad cabbaysaa weliba si daran baad u cabbaysaan oo geela xanuunka hiimka la idhaahdaa uu ku dhacay ee haraadka ku ridee biyaha aanu ka dhergin sida biyaha u cabbaaya waxaa kullaad u cabbaysaan haadaa nusuluhum yowma addiin martiqaadkooda iyo sooriyadooda iyo waxaa lagu soo dhoweynayo casuumadda loo diyaariyay yowma alqiyaama waa ka noocaasa weeye dacaamuhum waa azaquub oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dhibic geedkaa ka mid ah haddii adduunyadan aad joogtaan lagu dhibcin lahaa la afsadat calaa ahli dunya macaayishahum fakayfa biman yakunu طacaama rawaahu axmed watirmidi dadkan adduunyada jooga noloshu way ka kharibmi lahayd maxaad u malaynaysaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ama aad ka sawiranaysaan qofka geedkaasi uu noqday raashinkiisa wax daran baa laga sawiranaya طacaamuhum lkhisliin khisliin waa dheecaanka ahlu naarka ka baxaaya sida ibnu cabaas uu leeyahay falaysa lahu lyawma haahunaa xamiid walaa طacaamu ila min khisliin saaxiib u gargaaraa ma jiro maalintaa raashinna ma haystaan dheecaanka iyaga iyo kuwa la midkaa ka shubmaaya mooyaane sharaabuhum waa asadiidu waalxamiim sharaabkay cabbayaan markay haraadaan waa dheecaan iyo malax iyo dhiig iyo qurun iyo biyo aada u kulul wa yusqaa min maa-in sadiid ilaahay wuxuu leeyahy waxaa la waraabinayaa biyo dheecaana waa alqayxu waddam weliba shadiidu nataana waa dhiigga iyo malaxda aadka u qarmuun kaasaa sharaab looga dhigaya yatajaracu walaa yakaadu yusiiqu wayaatiihi lmowtu min kulli makaan inuu liqaabuu isku dayaya laakiin hunguriga u mari maayo asbaabtii geeridaa dhinac walba kaga imanaysa wamaa huwa bimayit laakiin dhiman maayo laa yamuutu fiiha walaa yaxya naartaa dhexdeeda nololla kuma haysto dhimanna maayo dhibaatada ka raaxaysan maayo wa min waraa'ihi cadaabun qaliid iyadoo waxaa la waraabiyey ayaa haddana cadaabkaa ka sii adagi uu sugayaa buuri ilaahay subxaana wa tacaala wasuquu maaan xamiima faqaطacaa macaahum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waxaa la waraabiyey biyo aada u kulul oo kuleelka heerkii u sarreeyey ka gaadhay biyahaasi markii ay cabbeen waxa ay jarjareen xiidmahoodii biyaha kulul marka ay cabbaan calooshooda ayaa dhalaalaysa sida naxaastu marka dabka la geliya ay u dhalaasho waxaa shubmayo sida biyaha u shubmaayo xiidmahooda waxaa kala daadanaya jidhkooda yusharu bihi ma fii butuunihim waljuluub walahum maqaamicu min xadiid kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min gamin uciiduu fiiha waqiila lahum duuquu cadaab alxariiq ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu le waxaa lagu dhalaalinaya waxaa calooshooda ku jira iyo haragooda waxa weliba intaa u dheer madaxa laga garaacaya dubayaal naara lagaga garaacaya mar kastoo ay isku dayaan cadaabka ay ku jiraan dhibaatadiisa iyo murugadiisa iyo ciilkiisa inay ka baxaan waa lagu celinaya waxaa la odhanayaa iyadoo weliba cadaab xagga qalbiga iyo macnawiyaadka loo kordhinayo cadaabka waxgubaya dhadhamiya baa la odhanayaa marka gaajadoodu ay daraato ee aada ay u haraadaan ayay la hadlayaan kuwii ahlu jannaha wadadooda inay mareen ay diideen waxay odhanaya afiiduu calayna min almaau mima rasaqakum allah biyaha qaboowe macaaneed haysataan iyo raashinka ilaahay idinku arsaaqay wax ka mida xagga iyaga usoo saydhiya waxay ugu jawaabayaan ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin ilaahay kuwa ka gaaloobay waa ka xaaraantimeeye waa ka mamnuucay andartukum yaa cibaad allahi naara libaasu ahliha annaaru walqatiraan waxaan inooga digayaa dhammaanteenba walaalayaa naar dadka ku jira waxay xidhanayaan iyo dharkoodu uu yahay naar naar baa loo xidhayaa sida ilaahay subxaana wa tacaala uhi faaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabun min naar yusabu min fowqi ru'uusihim alxamiim kuwii gaaloobay xaqa diidee dafiray waxaa loo jaray oo loo fasilo loo tolay dhar naar ka samaysan isagoo dharku naara ayaa haddana biyo aada u kulul ayaa xagga madaxa lagaga shubayaa dharkoodu waa daamur la dhalaaliyey ama waa geedka qatiraanka la yidhaahdee daamurka shabaha wa tara almujrimiina yowmaidin muqaraniina fi lasfaar saraabiiluhum min qatiraan wa taksha wujuuhahum annaar ilaahay wuxuu leeya waxaad arkaysaa maalinta qiyaame kuwii mujrimiinta ahaa way xidhxidhan yihiin oo ma baxsan karaan xadhka aada u waaweyn bay ku xidhxidhan yihiin dharka ay xidhan yihiin waxa uu ka samaysan yahay daamur wejiyadoodana naar baa damoolaysa qatiraanku waa geed marka naartu ay taabato markiiba dabku uu qabsanayo waa mid aada u qarmuun midabkiisuna uu madow yahay oo qofka aan faraxtigelinahay andartukum yaa cibaad allahi naaran asiratu ahliha wa aqtiyatuhum min annaar waxaan inooga digayaa walaalayaal naar gogasha dadka ku jira ay tahay naar waxa ay huwanayaana ay naar tahay lahum min jahannama mihaad wa min fawqihim gawaash wakadalika najzi الظaalimiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay jahannama gogol laga keenay ayaa loo goglayaa oo jahannamo qayb ka mida ah waxa ka sarreeyo ay huwan yihiin waa naar wakadalika najzi الظaalimiin ay lahum furushun min annaar min taxtihim firaashye iyo gogol naara ayaa ka hooseysa wakadalika min fawqihim aqtiyat min annaar waxaa ka sarraysa oo ay huwan yihiin maryo iyaguna naar ka samaysa wakadalika najzi الظaalimiin ay wabimithli dalika najzi kula man dalam watacaddaa xuduud allah gogosha iyo bustayaasha noocaasa baanu ku abaalmarinaynaa buu ley ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta oo xaqdarro sameeya ilaahay xuduuddii uu dhigayna ka gudba ilaahayna amarkiisa u hoggaansami waaya oo sharcigiisa ku dhaqmi waaya andartukum yaa cibaad allahi naaran yansaa saakinuhaa kulla naciimin mara bihi fi ddunyaa waxaan inooga digayaa walaalayaal naar qofka dhex degee dhex taga uu ilaabayo dhibaatadeeda awgeed nicmo kastoo adduunyada kusoo martay wuxuu leeyahy anas ibnu malik radia allahu canh rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yu'taa biancami annaasi yowma alqiyaama min ahli nnaar waxaa la keenayaa maalinta qiyaamo dadka kii ugu nicmaysi badnaa adduunyada markuu joogay ayaa maalinta qiyaamo la keenaya ahlu naarka ka mid ahaa fa yusbacu fi nnaari sabqa ay yukmasu fiiha kamsan hal mar baa naarta la dhex gelinayaa uma yuqaal ya bna aadam hal ra'ayta khayran qad waxaa la odhanayaa ina aadamow weligaa khayr ma aragtay naciima ku soo maray caafimaad ma aragtay cunto fiican ma aragtay gaadiid fiican ma fuushay guri fiican ma gashay dhar fiican ma gashatay hal mara bika naciimun qad weligaa nicma maku soo martay fayaquulu laa wallahi ya rab wuxuu odhanayaa ilaahayow intuu dhaarto weliba weligay ma soo marin naciimkaasi rawaahu muslim maxaa ilow siiyey waa hal maroo naarta la dhex geliyo kadib laga soo saaray taas waxay tusinaysaa qiimo darrada adduunyada iyo inaanay adduunyadu mudnayn in daraaddeed naar loogu badheedho waxaa taasi ay tusinaysaa walaalayaal naciim adduunyo naari ka dambaysa inaanu faa'iidiye khayr lahayn qurux naari ay sugaysa madoobaysa inaanay faa'iido lahayn raashin fiican oo la cuno oo dariic iyo zaquum ka dambeeya inaanu faa'iido lahayn ilaahay subxaana wa tacaala haddii la caasiyo oo amarkiisa la qaadan waayo andartukum yaa cibaad allahi naara ahwanu ahliha cadaaban man yantacilun calayni min annaar yaqlii minhumaa dimaagu waxaan inooga digaya walaalayaal naar dadka lagu cadaabayo ka u cadaab fududi uu yahay ka loo xidhayo laba kabood oo naara ciyaadan billahi subxaana wa tacaala min annaar labadaa kabood waxay sababu noqonayaan inay maskaxdiisu karto oo madaxa laftiisa iyo diirkiisaba ay soo dhaafto sida dherigu u karo ee uu isu labarago ayaa maskaxdiisu ay u karaysaa qaala calayhi salaatu wasalaam ina ahwana ahli nnaari cadaaban man lahu naclaan wa shiraakaani min naari yagli minhuma dimaagu kama yagli lmirjal maa yara ana axadan ashaddu maa yara ana axadan ashaddu minhu cadaaban wa inahu la ahwanuhum cadaaban rawaahu muslim kaasi wuxuu isleeyahay cid kaa cadaab darani ma jirto laakiin waa ka ugu cadaab fudud taasi waxay tusinaysaa cadaabka aakhira inuu yahay midaan xaqiiqadiisa maanta aynan ku sawiran karin waxaa xaqiiqadiisa garan kara uun qofka naarta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku cadaabo ee la dhex geeyo ilaahay subxaana wa tacaala haynaga badbaadiyo andartukum yaa cibaad allahi naaran akbaru amaani ahliha fiiha an yamuutu waxaan inooga digayaa naar waxa ugu weyn ee ay ugu jecel yihiin ee ay ugu rajo badan yihiin ee ay ugu dalab badan yihiin dadka dhex dega ee naarta lagu cadaabayaa uu yahay inay dhintaan waxaynu ognahay qofka bani aadamkii naftiisa aad buu u jeceliy inuu dhintana waa dhibsado waa karaahiyeystaa laakiin naarta dhexdeeda kuwa degay waxay u jecel yihiin waa inay dhintaan oo naftooda ama ruuxdooda jasadkooda ay dhaafto walihaada bay la hadlayaan malagga ilaahay naarta u xil saaray wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk qaala inakumaa kisuun way dhawaaqeen oo waxay idhahdeen maalikow rabbigaa noo bari liyaqdi calaynaa rabbuk nafta ha naga qaado hana dile qaala inakumaa kisuun wuxuu leeyahay naartaasi ayaad ku jiraysaan dhimanna maysaan nolol fiicanna ma haysataan way cudur daaranayaan oo waxay leeyihin waxaan xaal ka bixinaynaa xumaantaanu samaynay waxay isku dayayaan toobadkeen waktigiisu uu dhammaaday waxay bilaabayaan calaacan aan waxba tarahayn waxay dalbayaanay ilaahay weydiisanayaan in adduunyadii lagu celiyo si ay camal saalixa usoo shaqaystaan ee u toobadkeenaan laga aqbali maayo ilaahay baa yidhi waxay odhanayaan rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixa gayra aladii kunaa nacmal ilaahay wixii aada noo sheegaysa aragno maanta indhahaanu saaran waanu maqlaynaa oo naarti oo qowdhamaysa ayaa dhagaha iyagu ay maqlayaan ilaahu adduunyadii dib noogu celi aanu samayna camal saalixa si aanu naarta uga badbaadno rabbanaa akhrijnaa minha rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan gayra aladii kunaa nacmal ilaahu naga saar camal saalix oo kii hore ka duwan aanu samayne ilaahay baa u jawaabaya wuxuu odhanayaa walam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير miyaanaan idin cmri siin muddo qofkii waan toobaya waan toobo kii idin digaya miyaanu idin iman rasuul miyaan laydin soo dirin qur-aan miyaan laydin soo dejin miyaan laydin waanin oo naarta laydinka digin dhadhamiya naarta kuwa daalimiintae xaqa diiday cid u gargaarta maanta ma laha dembiyadoodii bay ictiraafayaan laakiin waxba u tari mayso rabbanaa غalabat calayna shiqwatuna وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إلهي حمانتي بان نغا خوغ بدتي نفط يدان هانن كري وينن حكمين كري ويني waxaan ahayn dad wadada xaqaa ka lumay ilaahu naarta naga saar toobadkeen baanu nahay haddaanu ku noqonnay ilaahayow wixii naarta inaanu gallo sabab u noqday kuwa gardaroolayaala baanu nahay ilaahay baa u jawaabayo odhanaya iksa-uu fiiha walaa tukallimuun naartaa dhexeeda kudil ku dulooba oo hayla hadlina markaasay yaqiinsanayaan in xaaladoodu ay ku gabagabowdeen khasaare iyo guul darro markaasay quusanayaan oy odhanayaan sawaaun calayna jazicna am sabarna maa lanaa min maxiis ayuha almuslimuun wa ayatuha almuslimaat waa bar ka mida cadaabka jahannama oo si guud aynu u sheegnay haddii laysku dayo in si kala dhigdhigan oo tafaasiil iyo qodob qodob loo sheego dhibaatada iyo murugada iyo hoogga iyo dhibaatada aan dhammaad lahayn ee meeshaa ku haysta dadka galay wax lasoo koobi kara ma aha cadaabka u daran ee naarta jahannamo ku haysta waxaa ka mid ah murugada ay ka murugoonayaan waayitaanka ay waayeen ilaahay subxaana wa tacaala naciimkiisii ilaahay la kulankiisii ilaahay raalli ahaanshihiisii iyagoo yaqiinsan inay ilaahay naciimkiisa iyo raalli ahaanshihiisa iyo aragtidiisa ay ku bedesheen shahawaad xaqiira waxyaabo naftu ay jeceshahay oo ay ka sabri kari waayeen oo aada u liita weliba maalmo kooban weliba ay ahayd mid aan saafi u ahayn waxyaabo ka dhooqaya nolosha adduunyo oo ka dhiga mid aan hunguri mar lahayn sida xanuun iyo baqa iyo waxyaabo fara badan ayaa adduunyada kusoo mari jiray iyagoo iscanaanayaba waxay leeyihiin alla murugadeenne nafaheennii baaynu halaagnay markaynu ilaahay subxaana wa tacaala caasinay haddaynu maalmo kooban sabri lahayn aynu macsiyada ka sabri lahayn ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa iyo ka amar qaadashadiisana aynu nafteenna ku dul xabisi lahayn naartan maanta maynaan degneen ilaahay baynu subxaana wa tacaala naciimkiisa la jaar noqon lahayn ilaahay subxaana wa tacaala naarta haynaga badbaadiyo iyo cadaabka ilaahay haynaga dhigo kuwa jannada gala ilaahay subxaana wa tacaala dembigeen iyo dembiga waalidkeenna ha dhaafo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalى aalihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira